garabtana waxaynu qaadan doonaa casar aan kaga warramayo sixirka runtii casharkan aan galanta bilaabay wuxuu u baahnaan lahaa wakti dheer oo aynu cashar ka qaadanno oo aynu kulanno sidii aynu horada iyada kulanno laakiin waktigeeda nagu dheeraaday aayadii waxay jeclaysay inaanan aada ugu dheeraanin ka hadalka aan ka hadlaayo sixirka waxaa jira kutu fara badan ee ka warramaysa sharcigu wuxuu ku qabo iyo diinta islaamka aragtiday ku qabto haddii aan kutub fara badan soo aruuray tidhaahdo oo arrinkan si wanaagsan aa u qaadaadigtaan intii casharada hore inoo soo socdeen in laeg ama ka badan ayuu uga qaadan lahaa waxaa ku jeclaystay waan macluumaadka inaga bixiyo inaan deriskan aan kaga hadlaayo sixirka aan soo gaabiyo sababta aan sixirka uga hadlayaana waxa weeyaan waxay xidhiidh toosa la leedahay casharkii hore aynu lixda maalmood ka hadlayno oojiinka sixirkuna waxa weeyaan waa camal iyo shaqo si toosa faragelin uu ugu leeyahay shaytaanku ama jinku dhibaatooyinka sixirku uu keeno waxaa u sababa adeegsi la adeegsanayo shayaadiinta iyo jimanka xunxun ee daalimiinta ah sidaa darteed ayaan u doorbiday inaan bahabkanna maanta aan kala bixiyo oo aan ka warramo si dabeeyada muslimiinta ee walaalahaygaah ay wax uga ogaadaan sixirku wuxuu yahay dad fara badan baa u haysa inuu yahay wax mucjiso ah oo laga hadlo oo aan wax laga ogaan karaynin dad badan baa u haysa sixirku inuu si khayaaliya u hirgalo ama waxaan la qiyaasi karaynin uu yahay oo qofka bini aadmigaa xidhiid la yeesha laakiin markaan cilmi baaris fara badan ku sameeyey waxaan ogaaday sixirku inuu yahay camal uu ka dambeeyo ama adeegsi la adeegsanayo shayaatiinta iyo ku camalfal lagu camalfalayo dirashada jimanka haddaba cilmiga sixirka layidhaahankaanan gelin waxaa jeclahay qadar yar inaan macneeyo kalmadan sixir af carabi ahaan macnaheedu waxa yahay qofkala badan baa isku dayay inay kalmadan macneeyaan sixir sheekha la yidhaahdo zuhri oo culimada waaweyn ee diinta islaamka lagu yaqaano ka mid ah markii kelmadan macnaheeda u dhaqaaqay wuxuu yidhi sixirku waxa weeyaan camalun tuqarabu fiihi ila shayaatiin wa bicaynihi minhu waa camal loogu dhawaado jilanta iyo shayaadiinta oo la adeegsado la gargaarsado iyaga waxa kale oo macneeyey kelmadan culimo fara badan ibnu far ibnu faris ninka la yidhaahdo oo ah nin qoray buug qaamuus ah oo af carabiga lagu macneeyo ninkaasi isagu wuxuu leeyahay asixru ikhraaj albaatil min suurati alxaq sixirka waxa loo yaqaanaa waxa weeyaan in shay baatila la soo saaro iyada oo loo gelinayo saarki xaqa ama dadka loogu tilmaamayo ama loo tusayo inuu xaq yahay kitaabka mucjam alyasuudka la yidhaahdo ee lugada afka carabiga ah lagu macneeyo mar lagu macnaynayo kelmadda wuxuu ku macneeyey assixru maa latifa ma'khadihi wadaska sixirku waxa weeyaan wuxuu si sahlan ama si aad iyo aad u qarsoon loo qaadan karo oo dabacsan muxiib lmuxiib minjabka la yidhaha ama qaamuuska la yidhaha muxiib almuxiib ee lugada afka carabiga ah lagu macneeyo isaguna wuxuu leeyahay assixru ikhraaju shay sixirku waxa weeyaan shaygii oo la soo saaro fii axsani macaaribi muuqaaladiisa ugu quruxda badan lagu soo bandhigo xataa yustanna ilaa oo lagu dalaayoodo oo dadku wax kale ay u qaataan oo qurux badan macnayaasha aad arkaysa oo dhami waa macnayaasha uu eraygu ku leeyahay lugada afka carabiga waxaa kala oran jirayaa qadar yar inaan ka dhawaatiyo macnaha uu u arko islaamka ama sharciga islaamku ama diinteena islaamku sixirka maxay u taqaana macnaynta imika aan macneeyo waxay ahayd أشعر اليهود معناها لا يقال كلمة السحر شرعها هون كلمة السحر وها لا يقال علماء ترى بدل أيا يقرأ السحر إلى معنيان لكن هذا الشيء غير مطرية هي اتفاق بين الساحر والشيطان يا هشيش محمرة ليس ساحرك يا إلهي يا شيطان على أن يكون الساحر إذا يفتح على مثل ساحر ساحر بفعل بعض المحرمات waxyaalaha raada ayuu samaynayaa wax ay shirkiyaad ama waxyaalo gaalnimo lagu dalaalo ayuu samaynayaa bimuqaabil wuxuu markaa faa'iidayaayo qaabil u ah musaahadati shayaatiin ama shaytaan shaytaanka oo u gargaaraya lahu isaga wadaacatahu oo u dhaganuglaynaya bimaa yatlubu minhu wax allaale wuxuu ka beero ayuu siinaya yaa heshiis dhex mara saaxirka iyo shaytaan shaytaanka marka la heshiinayana asaaliibta loogu yeeryeeraayo ama lagu raadsanayo laysku arkayo waxaan qadar yarkaga dhagaasiyoon kaga warramay casharadii hore ee aan kaga warramayo shaytaanka iyo jinka iyo saaxirka waxa aan kaga warramayo ayaan qadar yar kaga warramay iyadoo aanan aqmin oo aan iga jeeday inaanay ka fitnoodin dad fara badan oo muslimiinaha intaan waxaan kaga hadhayaa iyadoo aan ka warramay kelmadda sixir macnaha ay leedahay lugada afka carabiga ah iyo macnaha ay leedahay shareecada islaamka kolka aynu la joogno ayaan kaga warramo waxaan jeclahay qadar yar inaan igana ka warramo bal sixirku inuu jiro iyo in kale haddii degni loo hayo iyo haddii kale ayaan qadar yar isagana ka warrami doonaa adriyaadka ama daliilka loo hayo sixirku wax jiro inuu yahay aad buu u badan yahay waxaa ka mid ah aayado qur'aanaho fara badan baa ilaahay kaga warramaya aayadaha waxaa ka mid ah aayadda boqol iyo labaad ee suuratu baqara ilaahay uu ku yidhi wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa السحر وما أنزل على الملكين ببعد هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آية صحة بينك فكر كوني يا هي احترى لكن marka ay qofka raadaynaya ama ay dhibaato u geysanayo idan ilaahay mooyaane si kale kuma fiirado oo waxaa jira oo aan kuu sheegi doonaa casharada dambe aan kuugu sheegi doonaa aayado iyo duceen la akristo gabalku markuu dhacayo iyo waagu markuu baryaayo oo haddii aad akrisato dhibaatada shaydaanka iyo dhibaatada sixirka ilaahay kaa badbaadin doono oo ilaahay uu kaa ilaalinayo waxase aayaddan u soo qaatay waxa weeyaan in caddaynaan caddaynaayo inay qur-aanka ku jirto inuu ilaahay ogol yahay ama yacni laga nafahamsiiyey sixirku wax jira inuu yahay laakiin qofka mu'minka ah ee difaaca ku qaatay inaan waxba yeeli karayn waxa kaloo aayad jira ilaahay ku yidhi qaala muusaa أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال نبي الله موسى وقوم في سورة هدية قال يسحر ولا سحر معها هدية عمير إنسان من سحر يعني يحيى لا يبين كلام السحر ما كنت ما إنسان وحتى لا كنت ما يحيى السحر في وقت ريح ويكون التوبة إليه في توبة إليه آيات القرآن كي الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق وكل يهي ومن شر النفاثات في العقد إن أيتران قد تقرر ياء وإنت بنت مخرا يحقق فخريا يحققك هذا لا تقرا دائما كنت سيء بدنها يبن فيه فاتوها عبين وفاعل ومن قد تتاخرين يحضر بنت أدبر بنت اللي وعي وانا كي الرمي بينا إسلام تغيرك ويتساعدوا هاي من تتاخرك ويساعد الإسلام تبع وحكى واحد oo ku taala kitaabka bukhaariga in rasuulkeena maxameda salawaatullaahi wasalaamu calayh nimanka gaaladuhu si walba ay kugu dayeen inay sixraan maalin maalmaha ka midana ay rasuulka ilaahay sixreen salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaana sawirkaa qabtay ninkii ugu saaxiriyaa alfalaa ee yahuudda ka dhashay ee la odhan jiray labiid ibn alacsan waa nin gaalada ahaa labiid ibn labiid ibn alacsan ayaa la odhan jiray aafirkiina waxa daweeyey ilaahayna subxaanahu watacaala daweeyey waxaana ku soo degay dayadii sixirkan labada suuradood ee qul acuudu birabbiinnaas iyo qul acuudu birabbilfalaq ayaa ka soo degay ee rasuulkeena moxameda lagu dabiiday axaadiista bukhaariga ku taalla xadiiska bukhaariga ayaad ka helaysaa weliba kitaabka fatxulbaariga waxaad ka helaysaa jidka tagnaad safxadda laba boqol laba iyo labaatanaad ayuu ku yaallaa xadiiskaasi iyadoo uu sharxayo sheekha la yidhaahdo ibnu xajar ayaa halkaa igu tegi doontaa sharax waafiya ayaa halkaa lagaga bixinayaa xadiidka lagaga warramayo gaaladii sidii rasuulka maxameda salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulkeena maxameda ay ula dagaalamayeenoo mar walba ay ula jirirayeen intaa waxaan kaga warramayaa ama aan kaga harayaa sixirku waxsiga inuu yahay way badan yihin axaadiista rasuulkeena maxameda salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee lagaga warramaayo sixirka waxaan jeclahay qadar yar inaan isagana ka warramo qaybaha saaxiroolayaasha sixirroolayaasha inta qaybood oo ay u qaybsamaan ayaan ka warrami doonaa qaybta ugu horreysa sixirroolayaasha ee ugu daran waxa weeyaan qaybta la yidhaahdo sixrun kaljaaniin walkaskaaniin labadaa saaxirroolayaal ama yani labadaa qabiilo oo kaljaaniin iyo saasan kasjaaniin la yidhaahdo waa niman carababay ahaayeen oo dhulka baatil bay ku noolaan jireen waana qowmkii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam loo soo diray oo caabudi jiray xudugaha iyo cadceedda iyo dayaxa kuwii caabudi jiray ee u haysay inay xudugihii leeyihiin awood iyo tasaruf iyo daawar ay wax ku fulin karaan oo waxaa ku adeegan jiray shayaadiin iyo jinan ayaa ku adeegan jiray waxay u yeeryeeran jireen xudugaha waaweyn oo meerayaasha la yidhaahdo waxay la hadli jireen xudugaha waaweyn ee yareega markaasaa shayaadiin doonaysa inay dadka abaariso ayaa u soo degi jiray waxay ka daydadaan bay sii jireen waana dadka hadiyo jeer la yidhaahdo xudubiyayaasha ayaa hadiyo jeer arrintan ku xisaabsada oo ku shaqeeya sixir leeyeeyaan xudugisnimadu oo xudugaha wax laga eego waxaa ku lug leh shayaadiin baa ku lug leh dad baana ku halaabay oo ilaahya u qaatay oo nabiyullaahi ibraahim loo soo diray oo caabudi jiray xudugaha waaweyn iyo cadceedda iyo dayaxa ayay caabudi jireen waxaana laga alifay kutub waaweyn oo lagaga warramaayo sida loogu yeedhyeedho xudugaha ama looga dhawaajiyo loola hadlo xudugaha xudugihina ma hadlaano waa makhluuqaadka ilaahayo samada sare ku laalano waxaa had iyo jeer ku adeegsada waa shayaadiin markay maqleen dhawaaqa xudugaha loo dhawaaqanayo ayay soo degdegaano oo ay u sameeyaan qofkan xudugaha u yeedhanayaa wuxuu u baahan yahay waa kuwa xudugiska la yidhaahdo ee la shaqaysta xudugaha ku shaqaysta weeyaan waana sixirroolayaasha qayb ka mida qaybta labaad ee sixirroolayaasha ka mida waxa weeyaan alisticaanatu bilarwaax alardiya iyada oo loo qaybsado ama la adeegsado arwaaxda dhulka oo looga jeedo shayaatiinta iyo jibanka dhulka ku nool la adeegsado ayay iyaguna yihiino waa saaxirroolayaal ardiyiin ah oo qaarna waa cilmiyiin oo waa kuwa xududaha u yeedyeedha qaarna waa kufliyiin oo waa kuwa kuwa dhulka adeegsada waa nooc sixirroolayaasha kuwaasina ka mida waxaa kaloo ka mid a altakhayulaat noocyo saaxirroolayaal ah ee dadka indhasarcaad u dhiga oo jibanku la shaqaysaan ayaa ka mid a waxaanay ku mid leeyihiin iyagu indhasarcaad inay dadka tusaan sidii qowmkii nabiyullaahi muuse loo diray sixirroolayaashii fircawn uu adeegsanayo kalaa ka mid a waxaa waddankeenna had iyo jeer lagu arkaa dadka qaarkood oo indhasarcaad dadka u dhiga waxay weliba u badan yihiin kuwa saaxirroolayaasha oo haydhaa waxbaanu daruurayna waxaad u tegaysaa nin sixirroolo ah ama islaan sixirroolo ah carabkaaga waxay soo marinaysaa indhaha qofka indhuhu xanuunayaan baa u tegaya indhahaagaa carabka marinaysaa markaasaa waxay ka soo qaadaysaa suluux iyo ciid fara badan oo ciiddaa ka badan ayaa carabkoodu soo qaadaya hortaaday ku tufaysaa oo ileyn indhahaaga waxaa ka buuxa ciiddaa iyo suluuxaasaa indhahaagii qariyey waxaa kaloo ka mid a qaar inta loo tago qoriintay dagaha kaa geeyaan ka soo dareerinaya buxuro ciiddaa ka badan ama ka soo dareerinaya xaaryayaal ciiddaa ka badan oo koodhanaayo dhagahaaga waxaa ayday hareeryaalka hareeryaal ciidda ka badanbu soo dareerinaya wax dhibahaaga laga soo saarayana maaha waa wax kayaal leh qaarkeed baa jira oo dadka rafaadkii waxaad ku fadhiistaan ee siniimadii ku jiraan bay odhanaya waanu kaa soo saaraynaa markaasuu qori ku kabanayaa meeshii nabarku kaagu yaallay shaydaan la adeeg u adeega ayaa saliid yaro meelaha ay ka soo qaaday gacanta u gelinaya markaasuu ku odhanaya saliidkaasaan kaa soo saaray intaasoo boqoloo kunteen waa nooc khayaaliya weeyaan waxaa kaloo jira qaar intay laabta kaa tarsaraan dabadeedna sidii waxay wax kaa soo muugayaanoo kale ku soo muugaya oo afka marka hore way kutusayaan waxay kale afkayga baleed wax aadihiriyuu ku jira magabaan leedahay hadhayday simiidaysaa waxay soo tufaysaa iyo kuwa madoogaato madoogaato oo qudhintayday soo tufaysaa markaas hortaada kusoo tufaysaa oo kooranaysaa iyo kuwadaa qudhintaybaa laabta kaaga jirtay oo anigaa wasiyadii saa soo saaray waa nooc sixirka ka mid a waana sixru takyiiri baa la yidhaahdaa waa sixirraarayaasha qaar ka mid a ayaa sidaas u adeegta siday u badan yihiin sixirroolayaashu had iyo jeer waxay mucaahado iyo ballan la qaataan qabaa'ilka qabaa'ilka jiinka odayaasha suldaanada u ah ayay xidhiid la yeeshaan markaasay kuwa aan wax u qaraanay wax u sameeyaanay caabudaan mararka qaarkood oo ay ergo u dirtaan odaygaa qabiilka waxni ka dhashay odayga u ahina wuxuu soo raaciyaa qaar jilana ama shayaatiintu soo raaciyaa la yidhaahdaa ninkaa u shaqeeya i adeega haddii jiinkii uu yidhaahdo waxba sii adeegi maayo uga tegaa digaanisay wuxuu u tegayaa ama uu dacyoonaya suldaantii reerka ee diinka u sarreeyey wuxuu leeyahay ii bedel nimankani waa niman dagaadag ama wuxuu odhanayaa nimankani u cabiidi markaasaa la garaacayaa jibankii iyo shayaatiintii oo la leeyahay qasab ugu shaqeeya taasi waxa had iyo jeer ay kutusaysaa xuduudka ka baxeeya sixirroolayaasha iyo jibanka u adeegayaa inuu yahay salbilo iyo qasab loo soo qasbayo waxay taasi had iyo jeer ku tustaa oo aad ka arkaysaa ninka sikirroolaha ah inta fara badan ee noloshiisa uu nool yahay wuxuu ku nool yahay cidiidi iyo kabeed iyo rafaad buu ku nool yahay hurbada wuu seexdaa waa hurbe laba shan daqiiqo ah oo werwer iyo walaac miidhana waxaad arkaysaa inaanu ubadba lahayn oo dad la yahay qaarkood ama carruurta laga laynaayo ama isaguba sinac iyo darxumo uu ku nool yahay waxa sababta ay tahayna waxa weeyaan jiilkan u shaqaynayadaa qasab inuu ugu adeego suldaanka jiilka uu soo saraya haddii uu diidi lahaana waa la tirbaasayaa oo waa la garaacaya markaas xirroolayaashu dhammaantood waxay kasoo waxay u shaqeeyaan ama ay la shaqaysaan waa nooc jibanka in ka mid a sixirkuna qaybihiisu qaybaha weeyaan waxaa haddaba qadar yar aan ka dhawaasin doona an ka warramaya sida ay ugu yeedyeedaan jibanka ama shayaadiinta ay ula shaqaysaan nimanka sixirroolayaashaah ilaa siddeed had ama siddeed qaab ayay ula shaqaysaan qaab waxaa la yidhaahdaa dariiqu aliqsaan waa dariiq aliqsaan baa la yidhaahdee waa dhaarmarin wey waxaana looga jeedaa dariiqaas waxa weeyaan ama haleynta ay ula shaqaystaan sixirroolayaasha qaarkood jibanka iyo shayaadiinta qol madoybuu gelaya markuu qolkaa madow galo ayuu dab shiranayaa markuu dabkaa shito ayuu kelmado aan la garanayn oo gaalnimo ah ama yacni fiski iyo xidaan ah ku dhawaaqaya dabkiina wuxuu ku ridayaa wuxuu ku ridayaa waxyaalo qiiqa waxa uu ku ridayo qiiqayaama wuxuu u dhignaayin haddii doonayo dad inuu isjeclaysiiyo oo madiido uu sameeyona waxyaalo udgoon buu ku ridayaa hadduu rabo dadka inuu kala saxeeyo oo kala firqiyona wakhtar mee noocii doonada ha ahaado ayuu shidhanaya basiirka ayuu isticmaalayaa meeshaa migdigaana way ugu baxdaa sababtoo ah jibanka iyo shayaatiintu inta faraha badan waxay ka helaayaan madowda dariiqaa waa loogu yeedyeelaayo migdigaasii la gelayaa qal madoybuu gelayaao ugu yeedyeelanayaa wuxuu doonayana kolkaa u sheeganaya dariiqa labaad waa dariiqu dabt ninkan sixirroolayaashii waxbuu qalayaa ama digaag ha noqoto ama shimbira ha noqoto ama xayawaan kale ha noqoto ama xiyaan yar iyo shimbira ha soo qaad ama doodba ha u baahdee xayawaan la qalo ama dood la subiyaaba u baahanaya markaasuu doodkii soo qaadayaa ama xayawaankii gayracaydu soo qaadaya meelo gudaafada ah iyo meelo kharaadadaa iyo ceelasiyo meelaha ayuu ku ridayaa markuu ku soo rido dabadeed ayuu soo noqonaya markuu soo noqdo ayuu hadal la akrinayaa iyo salaasin iyo muscayadaad iyo waxyaalo daasoo khilaafa adoo aanan jeclayn waa berihiin la naqashiyo ayuu akrinayaa dabadeedna waxaa u adeegaya shaydaan baa u imanaya ama ha istuso ama si aan isaga arka indhaha igu adeego dariiqa caynkaasna waxaa la ydhaha dariiq dabco waa gawrac loo gowracayo dubanka ama shimbira loo gowracayo ama xayawaan ama ay loo gowracayo xoolaheena qaar ka mida weliba sifooyinla sida faraha badanna waxay dalbadaan neef miday ama lugaha miday ama madaxa miday ama qoortama ama meelaha miday ayay had iyo jeer sifareerayaashu aad ugu helaan inay gowracaan dariiqa saddexaadna waxa weeyaan dariiqatu stifliya dariiq la yidhaahdo dariiqatu stifliyana waxa weeyaan waa dariiqa ugu xuna ugu yani ugu fasahaadka badan leh waa dariiq uu adeegsanayo inuu duleeyo ama uu ku ciyaaro kitaabkeena qur-aanka isagoo kitaabkeena qur-aanka lugaha ku xidxidhaya sala ayuu muskusha galaya ama dembiyo waayo sida liyaadka iyo waxyaalaha intaasa ninkan inuu tagayo waxyaalaha intaasa uu isticmaalaya ama carruur yaryar inuu isticmaala ama waxaa laga yaabaa inuu ilaahay caydiisa badiyo ama rasuulkeena caydiisa badiyo ama diinta uu aad u caayo kuwa caynkaasa waxaa la shaqaysta sixirnaalay jibanka qaar baa la shaqaysta hanaanta caynkaasiyo dembigaasi yimaada shayaatiinta dembiga noocaasa ku shaqaysa ama kitaabka qur-aankoo musqusha la gasha adigoo nidaamka ugu xiday ha noqoto ama liwaad aad samaysa ha noqoto ama sabbi aad diinta caydo iyo ilaaha ha noqoto jibanka qaar baa sidaas inagu shaqeeyo dadka qaarkood waxaa la yidhaha dariiqu istifliya waa dariiqa ugu hooseeyo ee ugu liito weeyaan dariiqa afraadna waxa weeyaan dariiqu najaasa waa jibanka qaarkood baa nijaasta ku shaqeeya waxaynu uga joognaa ninkii sixirroolaha ahaa ayaa soo qaadanaya kita aayado qur'aana ayuu soo qaadaya markaasuu dhiig neefii qala iyo wax lamida ayuu dhiiggiisa waxaan daahir ahayn ayuu qur'aankii ilaahay ku qoraya dabadeedna jibankii way ku farxayaan macsuura intaa leeg ee uu qofkaasi galay markaasaa sixirroolaha noocaa ku shaqaysa jibanku ay u shaqaynayaan markuu kitaabkii qur'aanka iyo aayadaha ilaahay uu nijaasta ku qoro dariiqa shanaad oo ay ula shaqaysaana waxa weeyaan dariiqu tankiis dariiq la yidhaahdo waa qaladaadadin weeyaana dhinaca kalaa loo jeedinayo dariiqaasina waxa weeyaan waa nooc sixirroolayaasha ka mida waa ka shaqaystee qur'aanka ilaahay oo xarso la kala jeejeeyey ah ayaa gabaalgabaar loo qoraya xagga dambaa lagaga imanaya oo suuraddii faatixada ahayd oo alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ku bilaamaysay ayuunbuu ka soo bilaabayaa waladaalluun oo gudgubbuu u qoraya waxaana halkaa ilaahay subxaana watacaala isagoo diidan uu ku leeyahay yuxarifuuna alkalima can mawaadicih sidii qur'aanka ilaahay u qoraa si aan ahayn ayuu u qorayaayo taana waxaa ku jira qur-aankii ilaahay oo la balangediyayo sixirroolayaasha qaar baa sidaa loogu shaqeeyaayo jibanka qaarkood ay ugu shaqeeyaan dariiqa lixaadna waxa weeyaan dariiqa tanjiim waa xudubiyanimada xudubaha ayaa lala hasaamaayo habeenkii ay la hadlaan waxa kaloo madax kalaa la yidhaha dariiqane dariiqu rasdi waxa la yidhaha dariiqu rasdiye waxaa la sidayaa waxa weeyaan xudub soo baxaya ninkii sixirroolayaha ahaa markuu habeenku dilo xudubaha qaarkood midba mar buu soo baxaayo xudubuu garanaayo ayuu sidayaa xilliga uu soo baxayo markay xudugaasi soo baxo ayuu akhriyayaa kelimado gaalnimo ah wuxuu akhriyayaa talaasina aan la fahmayne aan isaga laftiisu inaanu fahmaynba laga yaabo ayuu akhriyayaa markaasuu samaynayaa xarakaad iyo dhaqdhaqaad uu leeyahay waan duknayaya taasina waxa weeyaan nooca sida loo caabudo xudugaha oo sawlkii nabiyullaahi ibraahim loo soo diray sidii ay u xarakaadi jireen oo u dhaqdhaqaaqi jireen ayuu isu dhaqdhaqaasinaya ha aqoonsan adaama yay aqoonsanaamine waa cibaadada xudubaha iyo caabudayo noocaa uu isu dhaqdhaqaasinaya markay sidaa isu dhaqdhaqaasiyeen ayaa saytaan soo degdegaya waxa laaloo wuxuu u baahnaa ayaa dhakse loogu yeelayaa si loo baabeeyo oo loo halaago ayaa dhakse loogu yeelayaayo markaa loo samaynaya wuxuuna had iyo jeer qolada sixirroolayaasha ah ee xudubaha wax ku sixirta waxay aaminsan yihiin markay xurdigaa la xasaashaqeen la hadlo oo sixirkii uu u kaco sixirkaa yaan la furi karaynin ilaa xurdigaasi marlabaad uu soo baxo oo dabadeedna haddana xurdigii marlabaad la caabudo oo la baryo oo la yidhaahdo sixirkii aad loo qabatay laga furfur oo sidaynu naqaano xudubaha qaarkood toddobaatankii sano ayay halmar soo baxaa xudubaha qaarkoodna sanadkiinay halmar soo baxaa xudubaha qaarkoodna wiigiinay halmar muuqdaa xudubaha noocaasa bay xuduud la yeelanayaanoo shayaatiinta la shaqaysaano kolkaa ugu adeegaysa markaasay leeyihin xudigaa hebel marka wax lagu sixro marka uu soo baxo sanadka dambe ayuunbaa isagii la baryayaayo sixirkii inuu dadkii ka furo intaa uu maqan yahay sixirkii ma furi karayo bay ka odhanayaan waa nooca sixirroolayaasha ah ee xudubaha ula shaqaysa xudubihiina awood ma laha e waxaa had iyo jeer u qaabilsan xudig weelka ibliiskii u qaabilsiiyey shayaaiin u qaabilsanoo ku adeegsa magaciisa magacii u gudda shayaaiin fara badanoo ku adeegaysabaa camalkan samaynaysa dariiqa toddobaadna waxa weeyaan dariiqul kafi dariiq la yidhaahdo baadacadaa la adeegsanaya baadacada ayaa la adeegsanayaayo sixiroolayaasha qaarkood intay filaan baadacada dhantay ayay wax kaaga sheegseeyayaanoo intaasoo sanadood baad sig intaasoo maxaydaad qabatay hawsha caynkaa iyo caynkaasaad ka shaqaysay baadacadaabay wax ku sheegayaano shaydaan baa markaa u wax yeelaya ama harir yarir baa loo yeelayaa weftiga iyo waxbaa laguga korkoraya markaasaad hadyar iyo maxaan ku dhahaa ma saliid iyo caynkaasa ayaad meel ugu sugaysaa ilmihii yaraa oo aan qaan gaarin waxaad odhanaysaa saliiddaa daawo ama hadkaa daawo ayaad odhanaysa wixii taaga muuqdanaya sheeg waxbaad aqriyaysaa magacyaad u yeeryeeraysaa oonad adigu garanayso dad fara badan aa isticmaalana waa noqon oo magacyadaa u yeeryeera waayahay markay magacyadaa u yeeryeeraan mandel baa la yidhaahdaa markay magacyadaa u yeeryeeraan ayaa ilmihii yaraa waxbaa u muuqanaya wax cayntaa iyo cayntaa baa ii muuqda qof sidaa iyo sidaasaa ii muuqda markaasoo dhan oo la hadalay waxaad weydiisaa alaabtii cayntaa iyo cayntaa oo xaday alfaytaaya qofkiiyada yaa xaday yaa cayntaasoo kalaa waa dariiqul kasbaa la yidhaahdaayo baadacadaa la adeegsanaya waana nooc sixirka in ka mida haddaad hore ugu haysatiyo haddaad raba haysaninba dariiqa sideedaadna waxa weeyaan dariiqul asar waa raad raac weeyaanoo qofkii bilacaadmiga ah la doonayo in sixir loo qabto ayaa la raadinayaa alaabta isticmaalo qaar ka mid a sida masalan tibihiisa iyo marka xidho dhidibkii siirahayo xidhihiisa wax caynkaasaa la baadi doonaya markaasaa sixirkii loogu qabanaya ama si kaleba way jirtaayo ninkiiba odhanayaa cimaamadiisii halaiseen markii cimaamad loo keeno ayuu la hadlayaa shayaatiintii la shaqaynayso intay meel qabta cimaamaddii ayuu odhanayaa hadduu sixir yahayna cimaamaddii kala jiida ee dheereeya hadduu cayn yahayna cimaamaddii hoosu jiida oo daadiya hadduu cudur kale caadiyo yahayna sidiisa ku daaya shayaatiintii baa la shaqaysanaysee markaasuu shaygaa loo keenay oo qofkii biniaadmiga ah cudurkiisa baadayey looga soo qaaday ayuu jilan kala hadlayaa intuu maradu isagu saaxirku qabto ayuu odhanayaa hadduu sixir yahayna kari maqaasiya hadduu yahay cayna hoosu maqaasiya haddii kalena faraha ku qaada sideedaan nooc ayay sixirroolayaasha u adeegsadaanay u shaqaystaan sixirkana ay ugu shaqaystaan waxaa qadar yaraan jeclahay inaan isku taago inaan ka warramo aragtida islaamku ka qabo sixirka iyo darashadiisa iyo isticmaalkiisaba culimmada islaamka agfarkooda iyo badankooda jamhuurul culamaa hadday muxadisiin yihiin iyo hadday fuqaho yihiin iyo hadday usuuliyiin yihiin intuba waxay isku raacsan yihiin barashada sixirka la bartaa inuu yahay shay mamnuuc ah oo xaaraana isticmaalkiisana in lagu gaaloobaayo ayaa culimmada islaamka jumhuur oo dhami isku raacsan yihiin haddaan qadar yarku tusaaleeyo xaafid ibnu xajar alcasqalaani marka uu ka warramayo kitaabkiisa laydhaha fadxulbaari siska tognaad marka uu kaga warramaayo bedda siska tognaad bedda laba boqol iyo tobiyo labaatanaad markuu kaga warramayo aayadda qur'aanka ilaahay leeyahay inamaa naxnu fitratun falaa takfur waxaynu ku soo koortanaynaa waa sida isu qabo ibnu xajar alxasqalaan jamhuur alculamaana waxay qabaan inuu sibirku shay xaaraana yahay oo baatila oo lagu gaaloobayo ibnu xajar markuu aayaddaa macnaynaya wuxuu yidhi fiihi ishaaratun ilaa ana tacallum sixri fikrin aayaddaasi waxay tilmaamaysaa in barashada sibirka la bartaa ay tahay shay gaalnimo ah oon diinta islaamka ku dhammaanayn sixirku waxyaalaha lagu halaagsimo iyo dunuubta lagu halaagsimo ee cadada ilaahay ka timaadadu ka mid yahay waxaa soo cadaynaya xadiidka uu soo saarayo imaam albukhaari oo uu warinaayo abaa hurayra radi allahu canhu xadiidkaa wuxuu rasuulku odhanayaa salawaatullaahi wasalaamu calayh ijtanibu sabca almubiqaat waar ka fogaada oo ka dheeraada toddobada wax lagu halaagsamo ee halaagsa qaaluu waxay soo faa'iideen saxaabadii rasuulku wamaa hunna yaa rasuula allah toddobada lagu halaagsamo ee xalaagaya meetrimaana aanu ka dheeraano wuxuu yidhi rasuulkeenna maxamedu asirtu billah waa adigoo ilaahay in shariik yeela iyo sixri adigoo sixirka bartoo isticmaalaha ma bartaa wa qatlu nafsi alatii xarama allaahu calayha ilaa bilxaq adiga oo naf dila aan xaq loogu lahayn in la dilo qodobkaasi hadda waxa weeyaan أكل الربا أبيض أول ربا بكيس أئلة وأكل المال اليتيم أبيض أول خيرها عجلت إله وحتى يسمنا التولي يوم الزحف ما ليس بذلك الدارة الإسلام فيه أو استمر من آدم أصبح تصدى ربا وحيكمل تحت جنب الوجوه على السنة وحتى لا يجد أن يوجد جنب الوجوه على السنة الرسول كان ينات يقول أدخل المقتنات المؤمنات والغافلات أبيض أرجع يديه يحتفظ له هذين المسلمات كانوا يدمر كإيمان كلهم والله يقامه أسرا عود يحدع عن سؤالين أبدا أو يحتك وغير قال الله أو خلال كتابة يحلكم التحل كبيرة من جهة الأسرة سحر كنا وقدر كلمات ملك الله قالوا بقدر كتير بيوم إلا جهة الأسرة ولماذا الإسلام كبيرا كبيرا يحيلين من الله سحر كنا قالوا أيام ليهم لذا هدرت في الرئيس دول يمر ما يشرع أهل ولماذا الإسلام كذب الكون يحيى الله من منك تقررها يحيى يجب أن يجب حكم فيه في يجب إمام الشافعي قال لا يسمي البرسلة يقول الله يحيى منك تقررها لا الذين يا هدي سبر كذب الكون يحتجره أو تسمي الصحيح هدي سبر في عبد الكون يا الذين يا هدي سبر يا التحذير يا أمد يا رحل يا منك تقررها أنه يمرك أكبر تسمك الكون waxaa la isku raacsan yahay xukunkiisu inuu dul yahay barashada sabalkuna inuu yahay gaalnimo aanu bannaanayn ayaa culimmada islaamka jamhuurka oodoo dhami ay isku raacsan yahay haddana nimanka sixiroolayaasha ee dadka mila sixirada ay dintaan imisa nooc bay u qaybsamaa sixirada dadka ay ku dhibaateeyaan imisa nooc ayay u qaybsamaa ilaa iyo sagaal nooc oo sixira oo wax lagu sabeedo dadka lagu dhibadaa jira waan soo tirinaya sixirka koowaad waxaa la yidhaahdaa sixir tafriiq waa sixirka salamaqaatinta laba ruuxoo isjecel oo walaala-ada la doonayaa in la kala dilo ama ha ahaadaan laba isdala ama ha ahaadaan laba walaalaahoo wada dhashay ama walad iyo waalidkiiba hallagaba xagga gambaan ku sheegi doona waa sixirka salamaqaatinta dadka lagu kala dilo sixirka labaadna waa nooca ay nidaamno majiidada وأن الجيبين تقص أو تقص الإسلام أو جديد كلها هلته أصيح لهم أنت أو التحية تقص بل لبس أنا أو الثلاث يوم فكر تتبع حبلي حيوان فكر التحيير تبقي أو الواد بس الأرياف فكر تعسامي حيوان فكر الجنون لا فكر الله يا رجع في سنة تقص الذي يعرف فكر تسلامي فكر الحلول ابقى أو استدهر جاده إينا تأذيب مقاطع وحدة الجيلة والله يمكن أن يسوي الرمي دونه إن شاء الله تعالى سحر كلاه ترى إلى سحر المرض أنت يا بكان لجاب فيه سحر كلاه يسمى ترى سحر الحياة أنت أهل لها بيقول أن لا يرى ولا يرى صاحبته كيف اللي بس كنا لما تهم لي أن لها سحر ده يرى يرى يرى أنا سحر الحياة بالله وأنت يا الرمي دونه يسوي سحر النزيف لا ترى أنت يبدو كها أبي جل جسره يبدو كسره كأنه لا في سحر lagu sallido oo sixirreeliha adeegsada weeyaan sixri najiis baa la yidhaha sixir kalaa jiree la yidhaha sixri tacqiilu zawaaj qofkii unbaa laga xidhayaaba guurkii ama gabadhii unbaa laga garbaguurayaa inay guursato ama wiilkii unbaa loo diidayaa inay guursado iyadoo la adeegsanayo sixir waa sagaalkan nooc ayay u adeegsadaan burka bidila'aadiga ay gaadsiinayaan sixirreelayaasha haddaba waxaan ka warrabanayaa siday u kala horreeyaan inaan kaadaga warrabo oo sagaalka noocda waan kaaga sheekayn doonaa insha allahu tacaala aniga oo jecel waftiga inaan soo gaariyo aada iga warrabi maayo sixir tafriiq sixirka layidhaah kala goynta ayaan qadar yar kaaga warrami doonaa huwa camal waxaa lagu qeexaayo layidhaah huwa camal sahr waa iyadoo la sameeyo la adeegsado sixir bayna zawjayn labadii isqabay baa la sixiraya alwabti ljasbi ama waxaa la dhex gelinayaa hare walkaraahiyati iyo isfiicayn بين صديقين أو شريكين هذا من صاحب هاي السبب هذا اللي تلجيني سحر رئيس تلجيني هذا اللي تلجيني أما هذا من هذا يعني السرية مشاركتها هي سحر لا قدم يا الله الذي لا يتحسيني يا يرفع كاران سحر كاس على مفاتيحه من السرنا يحاسب جدا له القرآن في الله فيتعلمون منهما ما يفرقون بين به بين المرء وزوجه waxay baranayaan oo sayatacalamuuna minhuma dadku waxay labadaas ka garanayaan haariis iyo maariis maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji waxyaalo lagu kaleeyo dadka sida labada isqabo oo kalada haddaba dadka la kala maqaasinayaa waxay noqon karaan inan iyo aabbihi iyo inan iyo hooyadii iyo inan iyo walaalkii istaxyaa ama inan iyo saaxiibkii ama nin iyo ninkaa laga shaqaysan jiray ama nin ama nin iyo eeridii intaba way qabtaa ee waa loo adeegsadaa awoodna ma laha sixirku haddaad akhrisato ood samayso ducooyinka iyo qur'aanka aan kuu sheegi doono oon casarka dambe kuugu sheegi doono insha allahu tacaala haddaba qofkan binicaadmiga ah in la sixray lahaydkan ku dhahay oo ama uu hooyadii nahay ama eeridiisii uu nahay ama aabbihii uu nahay inay sabab sixira tahay iyo inay sabab akhlaaqnimo ah akhlaaq xumo ah tahay labadaba way suurowdaa oo haddaba inay sixir tahay maxaa lagu garanayaa qofkin uu nahayo eerkiisii ama eeridiisii maxaa lagu garanayaa in la sixray qodobka koowaadee lagu garanayo in sixir meesha yimid waxa weeyaan infiraad alakhyaari bid'atan arrintiinbaa si fudud ay ku bedelaysa labadii buuxoo isjeclaa ayuunbaa sida isu jeclaayeen bilaabsada markeliyan arrintii isbedelaysaa keligii unbaa casirnaanaya oo kalgacalkiinbaa mar keliya xaba isu bedelaya nahay labadii buuxoo isqabay oo aad isu jeclaa oon kala sukisnayn ayuunbaa mar keliyuu kala doonaya biduuni sabab sabab la-aanada ismacayaan qodobka labaadee lagu garto inuu meesha sixirmid waxa weeyaan kasratu sufuufi baynahuma labadoodun baa kala sufiyaya walaashaydaa isanaysa iyo walaashaydaa xankanigu samaynaysa iyo xankaaso karaama eeridayda xankanigu samaynaysaa iyo way sixraysaa iyo waxankaaso kadun buu ku qaadaya oo cuntada u samaynaysa inbuu ka sufiyaya oo hadalka ku jiraa inbuu ka sufiyaya oo gabasha u dhigtaa inbuu ka sufiyaya inuu sixir bay igu hoos qarisay ama gabasha igu waasay sixir aan ka taxankaasoo kalinba cabiirmaya قلت سبحانك كبر انا سواء حيوان عدمي التماس الاعذار يبكي ان نفس الوضع في الرجال فوق هذا الولي ان نفس الوضع امر من في يسير رابين اولي هذا الولي القادم بحقات كتلا مرسي لمن سيئة يحيى عليه في الرجال رابين يا ذا آل السرين وليس أفراد كبر انا سواء حيوان تعليم أسباب الخلاف والإنسان في الحقيرة أرجلها أتمنى سيدة لم يوانيه haddaad sawir aad muudiso iminkana waxa xadasta laga tahay alahaada darradii soo eg haddaa wana kama xalaada jirin adigaa soo socda ayunbaa weelkaad u siday ayunbaa gurihii ka wara daadanaya habaan cumbi kuma baasanaya han xaggiiha kaa daadaadanaya basirikuniga awil caynkaa baa lahaan jirin waad isbedesay haddana caynkaas soo mudan buu la soo baxayaaye gudihiis iyo hasibnaanay aanu lahaan jirin oo arrimaha yaryaroo fudud oo dadka doo isjeclaana waxbaba ka soo qaadi karayo ayunbaa markiiba la weynaanaya awal horena sidaan muu ahaan jirin waxaa kaloo ka mid ah labadii ruux oo isu qurux badnaa ayunbaa qofkii la sixnaynbaa qofkii kala sotaan in la qala walaxjaalkii iyo baayood iyo wax lamida buu u muuqanaa qof aad isaalxin buu moonaya oo ruuxan aad iyo aad baa maragiisa in laxoga uga qarin buu oranaya oo soolxumadiisa ma daawan karayo oo mararka qaarkood inbuu aad aad iyo aad looga nafa iyo isu tusayaa shaytaanku koranay bedeliyeya haddana qodobka laxaado waxa weeyaan ninkii la sixray ayaa had iyo jeer karaahaysanayo camalka ninka la qabanaya haddaad sayr ka shaqaynayso sayda iyo haddaad sar ka adeegaysada labada noocda wuu nacayahay camalkaagunbaa ilaahay u jeclay shaydaanka uu ku jiraya waxaa kaloo ka mid ah meel allaaliyo meeshaad joogtin baa la maxkuminaya meel allaaliyo meeshaad ka leedahay wuu nacayaayo usoo dhowaan maayo eladada noocaasoo kale ah ayaa lagu gartaa labada meexoo la kala dilay ee sixirka lagu kala dilay in sixirkaa kala dilkiiu tiro aayaddaa qur'aanka way noo caddaynaysa waxa kaloo inoo caddaynaya haddaad eegto sheekha la yidhaahdo ibnu kasiir raximahu llahu tacaala kitaabkiisa lagaa tafsiir ibnu kasiir jidka koowaad boqol iyo afar iyo afartan safxadda boqol iyo afar iyo afartanaad wuxuu ku odhanayaa iyo sabab tafriiqi bayna zawjayn sababta kala kaxaynaysa labada ka faygsaba bisixri sixirna lagu kala kaxaynayo maa yuqayimu rajul ninkiibaa waxaa loo ogeysiinayaa awilmar aama gabadhu minal aakhari qofka kale ayaa loo tusayaa min fici mangari muuqaal xun ayuunbaa loo tusayaa aw suluxin ama dhaqankiisa ayuunbaa dhaqankii loogu ogeysiinayaa iyo wax lamida min asbaab almurtadiyati lilfirq firqa asbaab keeni karta firqa iyo kala kaxayn ayuu markaa shaytaanku samaynaya oo labadii qofoo la kala kaxaynayey ayuunbaa la isku dirayaayo waxdaas la iskaga dhigayo daalika shaqa waa sixirkio yusabiquuna bihi bayna almar'i wa zawji ilaahay baa qur'aankiisa ku yidhi haddaba kayfiyada uu u suuroodaa waxa weeyaan ninka kaafirka ah marka loo samaynayaa labadaa buuxbaan isku dirayaa inuu qabo qarbaasiidhig ama saal u qabo wuxuu odhanayaa qofka muduciid hooyadiina magaceed magaciisa iyo magaca hooyadiiba ku weydiinaya markaasu saada qaadaya ama wareysa odhanaya alaabtooda waxuuteen lagu haysaga yihiin oo dhidibkeediina iyo waxaydaas ama raadkeeda iisoo qaba halaqankaasu ku odhanaya sidaasay markaa sixirreeralaasi u adeegaan haddaba haddaa adigu tahay sida talax gariidaya qur-aanka wax ku gariidaya waxaad kula gudbeen oo weliba shuruudii casriga casradii horeba waxba lagaaga maarmayo inaad su-aalaha weydiiso qofkaaha gariidayso oo aad u malaynayso in sixri tasbiix loo qabtay sixirkii kala baqaatay su-aasha ugu horreysa weydiinaysa waxaa ka mid a haysadaas weygadar miyay kuu muuqataa gabadhaadi mararka qaarkeed bimandari sabiix habar gabaydo gabaydo miyaad mararka qaarkeed u aragtaa ama seenxumo nooca miyay kuugu muuqataa gabadhaada iyadoo yani mararka qaarkeed caawiya mararka qaarkeed seenxumo miyaad ku aragtaa su-aasha labaadad weydiinaysaa waxa weeyaan hal takuunu mirtaaxan ma natistaa khaarij ilbeyt marka guriga aad ka maqan tahay oo guriga aanadka gurigaa natistaa marka guriga aad timaadana duuqad miyaa dareentaa وحتى لبعض سبحانه بيجين سواحين ولدي مبروك مركب جماعة سوين ليسان مسكين بدا كسر جبل مية سبسنة يا مركب جماعة سوين ليسان لبدي مبروك مسكين بدا كسر جبل ليسنة ليسنة مية مية سبسنة يا وهذا كله بيجين سواحين برجع على مياه غلط ويرجع ويرجع برنسا حديث العالم ما صار كذا أمر لا أمر كذا هذا سؤال سبحان لما جدنا حد ليس داين في عربية الأهل كها oo lagu afriyaayey ayaad gelaysa ahladaha markaa sixirkaa lagu jirana waan kuu marin doonaa waa casirkeena dambe ayaan insha allahu tacaala ku kahdan doonaa haddii waqtigii inoo saamaxo insha allahu tacaala ilaahay raali ku noqdo sixirkaa inta waxa la ydhaha sixir tafriiq ayaa la ydhahdaa sixirka labaadna waxaa noo bixinay sixir almaxabba waa sixirka isjeclaysiinta waxana yidhi caqsiyada waa la diidan weeye qofkiibaa la qasdayaa oo la fidkayaa oo qofka wax lagu jeclaysiiya waa sidii xoolaha ayaa qofkii qofka lagu sifaya axraada iyo muqaayada aad ku garanayso qofkii in madiido loo qabtayna waxa weeyaan ashacab ashaqaf almaxaba azwaa azaalida waxa weeyaan qofkii xiiso jaban iyo kalgacal xabdidaasa lagu qabta ruuxa ruuxa markii hore aanu kalgacal caadi un iska ahaa kalgacal xabdidaasa hee aan kaasreelkaaga ahay oo qofkii kuu jala weeyaan waxaa kaloo ka mid ah raqabo sadiida ama baahi badanood had iyo jeer jeclaatay in eeridiisu markuu u galmooday aanu kula gaalan xiiso badanoo xabnaasoo taantareelkaadii ka baxsan waxaa kaloo ka mid ah cadamu sabri canha adigoo mar kaliba ka sabri karan aragtida inay muuqaalkeeda waxaa kaloo ka mid ah daacatan lahaa daacatan acmaa'iya adiga oo wax allaaliyo waxaad ku tidhaahda si umala-aan inugu dhaqaaqaayo adoo digsanayn oona isku eegaynin wax allaaliyo waxaad ku tirsada si indhala'aana ama ninka hadduu gabadha u qabto si indhala'aana gabadha ay u yeelayso xaaraan iyo xalaal midkii tirada ay ugu dhaqaaqayaan waxaa kaloo ka mid ah qofku waa had iyo jeer talahus shadiida inuu qaba xiisad badan inay horteedsa arko u qaba ayaa lagu dartaa qofka inuu madiideeyey asbaabta keento in qofka la madiideeyo waxaa ka mid a labada ruuxoo masalan isyara maandhaasa oo labada midkooda isiraadayay kaa dudinoo kaa carari oo inta idaad sixirreelaha loo tago laydhaah gabadhii baan ka baqanayaa inay iga cararto ama ninkii baan ka baqanayaa inay isiro iga dudo sheekha in ima diido oo dabadeedna igu soo qoro qarmahaasi wax kala aynaan garanayno madiidada sixirkaa igu soo qoro oo dabadeedna halkaa hasagaas ka dhacdo waxaa seeni kara danac ka yimaada xagga xoolaha oo gabadhii oo xoolalo inay tiraahdo ninka wallahi naagtani xoolaha halkay ka erido ayaad xoolaha yaay ama naagta istiraado wallaahi xoolaha naagtani kugula guursano markaasaa xoolaha lagula qaybsan dabadeedna ninka ama naagta hadla sheekada ay ka yimaado ee u tago ninka xoreelo oo dabadeed madiido loo qoro waxaa kaloo ka mida dumarka qaarkood kuwaan imaanta yacni gabdhaynba inta badan ka dhacdaayo ixsaasul mar'a gabadha hadyo jeer ka fikida ama dareento inay ninkula guursanayadaas keento in hadyo jeer madiidada noocaasoo kala ay qabtaan oo dabadeedna qalbigii qofka bini-aadmiga ah laga qaado ikhtiyaarkii oo sida geela aynugu qasbayno loo madiideeyo ama aynugu qasabno oo loo talo ayaa loo talayaa waa la isku sibkayaa labadii dhiir waxaana isku sibkaya sixirkaa lagu sabanaayo sayda markaa sixirka siyaabo badan baa loo qabtaayo mararka qaarkood xasay ku qabsadaan dun iyo halkaas mararka qaarkood biyaa loogu daraamo waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa waxba ka wadani maayo arrintaas si aanay dadka fara badan bay abuurin waxay sa uga jeedaayeen iminka oo qasabkani bilaabayba dadka caqiidada dinta aad doonaya oo islaamnimada sax aad doonaya oo inay kala ogaadaan shayga xaqaa iyo shayga baatilka aad doonaya ayaa jeclaystay inaan cilmi iyo daraasado bixiyo si ay u kala fahmaan shayga xaqaa iyo shayga baatilka ah natiijaduna dad fara badan waxay u haystaan inaanu sixirka ka mid ahayn waana sixirka noocyada ugu waaweeyaan ee aad weliba intaasan bay shayaatiintu ka shaqaysato waxaad arkaysaa dad fara badan oo moodaayo inaanay ahayn natiijadu sixir oo isticmaalayo haddana aan isu ahaysan saaxir haddana isagiyo saaxira oo natiijadii dadka u qiraya ayaanu saaxirisu haysan sixirkaa natiijadu dhibaatooyin badan buu ku keenaa dadka la natiijeeyey waxaa masalan ka mid ah ninka saxiraayaha ah ee natiijada qoraya aqoondarra haysato oo sanadgidan isu bedelo oo sixirkaba meel kale uga dara oo dabadeedna qofkiisii la doonayo in la isjeclaysiyo ku soo geeriya oo xanuunba ka bixiyaaya ninkii la rabo inuu wax jeclaado ayuunbaa bukoonayo dabasha kuu seexanaya oo aan kaagada kacay xanuun buu ka qaadaya dhibaatooyinkaa way keentaa mararka qaarkood waxay keentaa qofkii la doonayo inuu ku jeclaado sixirreelna aad u tagto ama ninkii aad waxmuudo inuu cilmi leeyahay oo aan cilmi badan u baxsanayn oo qaybtii jeclaysiinta intuu ka daro qaybtii naxaybka kuu dara oo labadii meesha la rabo inay isticmaadaan naxaybin ay ku galaan sanadkii naxaybka uu kaaga daro waxa kaloo yimaada iyadoo ay gabadhi masal ama ninkii yidhaahdo uu qabo safar aniga ay igu jeclaato ragga kale dhan ay ku nacdo ama gabadha ay tidhaahdo sheekha waxaan kaa doonayaa inaad qabato sixir aniga uu igu jeclaado ama yani madiido aniga uu igu jeclaado dadka ragga oo ragga kaleedana dumarka kaleedana ay ku ama ragga kaleedana ay ku nacdo ay tidhahdaan hataa waxaa dhacda mararka qaarkood ninkii odaga ahaa yani maxasha koraya madiidadu inuu xoog badiyo oo inuu qoro qaybtii naxaysa oo markii doonayo inuu qaybta dumar oo dhan waa inuu nacaabay tiri anigoo keliyana way isticlaada ama ninkiiba idin rag oo dhan waa inay nacdaa adigu waa inay jeclaata in labadii sixirmiseed daayar badnaado oo uu daayar weynaado qaybtan ah waa inuu dumar oo dhan naco oo dabadeed adigana ay kugu daraysa naco adigana dumarka adiguna aad raacdo sida la nacay oo kulli noqoto oo kale sida maxdaynta faraha badan mararka qaarkood maalmahaynaha ka midaba ay gabadhi madiido u salaysay ninkeedu iyada oo leh sixirkaa la yidhaahdo tajwiidka ama waxan mujawedka aha laysu naqay inuu iyadu jeclaado dumar oo dhan ay naco uu qabaday tiri qaybtii saxaynteedu wuu sixiyaayo sixirkii oo shaydaanku adeegayey ayaa taas saaman qaybtii wax maxaysiinaysay oo dhan baa shaqaysay markii gurigii ku noqotay ilaa soo socoteen ayuunbu maxayadii ku tahay dabadeed waxay ogaatay in sixirkii umadki kale isu bedelay ninkii sixirka u qabtay bay ku soo noqon tiri nasiirdano ninkii oo waqtigii ka dhammaaday rabbi husay oo dhintay ayay u tiin dabadeedna walaalaalo meelay sixirkii ka jirto way dara weyde waxay haleelayn min xatara xibratan liakhihi waqaca fiih dheeraan hagmaha qabin haddaad qodana ha dheeranin ku dhici doontaana mooyaan dabadeedna halkiibay ku kala tegin waxaa dhacda mararka qaarkood marka madiidada loo dhigo ama dumarba ha la madiideeyo ama ragba ha la madiideeyo in qofka ikhtiyaarkuba uu ka yidho oo ruuxaasi uu doonayn habeen iyo maalin inuu ruuxa cabsa iga noolaado oo sida bahaa'imta ee daba dhaqaaqo ruuxii oo kalgacal xabdilaaku moo qayra caadiyaha caqligeenna aanu keeni karayn dadkii lagu arko oo had iyo jeer ninkii meesha shaqada markuu tago isagoo laba daqiiqada meeshii shaqada joogin inuu soo cararo un si uu u arko hidya ama gabadhii ay carruurtii ka soo carartay si ay hebel u aragto ama markuu saaxiibadii la joogo martida uula joogo uu ka soo cararo hay inta soo yidhaahdo si uu hidya u arko ama mar alaale markay isku kagelayso inuu gaba dhaqaaqaadu doonaya markay guriga qaadayso inuu daba dhaqaaqaadu doonaya marka ay ku tuso oo tusada ay hayacan karinayso inuu agtaagnaado inuu doonaya waxa weeyaan taasina waa nooc sixirka ka mid ah oo ay adeegsadaan sixirnaalayaashu waana nooca la yidhaahdo madiidada haddii nooca aad aragto oo aad dabiib istidhaahdana wuxuu leeyahay cilaas iyo dabiib isaguna u gaaro oo qur'aanka lagu dabiilo oolada noocan kuu sheegayba insha allahu tacaala waxaan dabiibkooda kaga warrami doonaa casirada inoo soo socda ayaan labadaba kaga warrami doonaa qabiilka ama sixirka ama diidada sida loo tiro ama sixirkaa kala dilka sida loo tiro labadaba waxaan kaga warrami doonaa casiradeena soo socda insha allahu tacaala waxaa kaloo inoo hadhay inaynu ka warranno noocyada kale oo sixirka ah ee dadka lagu dhibaateeyo sixra taxyiirka hadday naqato iyo tan junuunka seena hadday naqatiyo waaliya iyo tan xunuunka imida hadaxsanaanta iyo baargaadsanaanta keenaya iyo tan xanuunkiiyo marabka keenaya iyo tan qofkii meelaha layga yeeryeerayo keenaya ama qofkoo dhiigii laga tiro keenaya ama ruuxii ee guurka iyo nigirtaba laga horteed tiro keenaya intaba waxaan jeclahay inay sidaa ay kala hooseeyaan oo suudi soo sheegay aan uga warramo insha allahu tacaala waxaanan hadyo seen ugu sigaalaya bahalkan masalan wasiidada oo kale iyo dad kala badan oo muslimiin ah ayaa u haysta inaanay masiibadu ka mid ahayn nooca sixirka ah waxaad arkaysaa nin caalima oo aqoon diintay leh oo haddana bahalka sixirka aqoon aan leelahayn aayadu adeegsanaya masiibada waxaanad aqoon lahayn oo dhammo garaasadiisa leeyahay wixii haddaad garaasad kaamila u yeelato usii garaasayso waxaa laga yaabaa inaad fahamto aad garato sanjir laguu diiday inuu yahay haddaba madiidadu haddaad hore u tiqiinay haddaanad iqiininba waa nooc sixirka ka mida af carabigaa tiigala ayaa lagu yidhaha waa madiiday shayga inaad aqoon yeelataana waa lagaba maarmaan si diintaadu ay kuuga caddaato waxaa laga yaabaa masalan shayga aqoondarradu kaa haysato aqoon la-aan mararka qaarkood inaad u gato masalan waxaa laga yaabaa marada xariirta la yidhaha oo kale dadkeenu maga yaqaaniin waxaa dhici karta rag fara badan oo iska yani adduunka ku noola muslimiina oo aan xariirta aqooni lahayn aqoondarra inay u geyso markaa shaygii haddii diintaada xuduud la leeyahay inaad wax ka ogaato oo markaa qabiib noqonaysa inaad marka hore sharciga islaamka aad dabaqdo oo qur'aanka ilaahayo sunnaha rasuulka aad barato waxaad aaso kasta iyo dhibaato kasta iyo shirkiiyo gaalnimada kaga badbaabi karaysaa waxa weeyaan marka hore oo aad aqooni yeelato furaha diinta islaamka oo ah kitaabka qur'aanka iyo sunnada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii labadaa aqoon loo yeesho oo sunnaha rasuulkana aad loo axado loo darto waa yani aqwaanta rasuulkeena maxameda iyo ficilkiisiiyo kitaabka qur'aankaa tafsiirkiisa aad barato waxyaalo badan oo aanad u haysan inay xaaraan tahay ayaa kaaga soo baxaysa inay xaaraan tahay waxa aan lagu habaabinno waxa weeyaan adigoo cudkiro kitaabka qur'aanka iyo sunnada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana ka rasuulku dardaaran uu uga tegay salawaatullaahi wasalaamu calayh dadweyda muslimiinta ah yidhi taraktu fiikum amrayn waxaan idiin dhaafay laba arrimood maa tamasaktum bihimaa lan tadillu intaa labadaa iskanaysaan weligiin badaabi maysaan oo weli maysaan kitaab allaahi wa sunnati rasuul waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh haddii labadaasi kuu baxaan eed fahamto oo aad ka xisaabtanto rasuulka ilaahay sidaa miyuu yeeli jiray maxaa daliil loo hayaayo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaayi kutubtaa waaweyn ku yaalla axaadiis saxiixa maxaa loo hayaa ama xasana haddaad miisaankaa qaadato weligaa iyo allahaa hagaabi maysi rasuulkeennuna waa dardaarmay salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi fatarayna bacdi ikhtilaafan kasiiran aniga dabaday waxaad la siimi doontaan ismaandaas fara badan iyo khilaaf fara badan oo dadku ay murmayaan oo diinta laysu khilaafayo lagu murmayo waxaase kaga badbaadi doontaan khilaafka ah idinka oo qaata sunnahayda iyo sunnat alkhulafa khulafa'a raasidiina almahdiyiin waa sidaa yeelay iyo sida ay yeeleen abaabakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali sidaa haddaad barataan weligiinna mumaysaan barashada aad sidaa barataan cadduu calayhaa bilmawaadib baystambeedka ku qabteedu yidhi wixii aad ogaateen inuu xaq yahay oo sameeyey iyo kitaabka qur'aankaa wixii aad ka aragteen oo xaq ah baystambeedyada ku xasisa waa diinta xaqa ah oo laysku abaalmarin doono wanaag iyo sunnooyinka ilaahda hortii waasaad kaga badbaadayso cado ilaaha iyo cadaab waasaad kaga badbaadayso bidco iyo muran iyo asaraar dadka ay diinta ku murmaan waxaad keligeed ka badbaadi kartaa waxa weeyaan markaad aqoon iyo cilmi u yeelato ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuul wada isma dhaafteena isma diidayn haddii heshiiskuu noqdo oo lagu heshiiyo war waxaynu kitaabkaa ilaahay ku helanahaynu ku dhaqan axaadiista saxa ah oo saxiixa ah oo ummaddii naga warraysay asxaabta ahay ay nooga reebtay rasuulkeena maxamedaynu muran ka taagmayna aynu ku dhaqanno intaasaa diin inoogu jirana intaasaymaan dhammaynoodba haddaynu intaas u camal fulays yidhaahno ayaynaan dhammaynood markaa safiisulaa waxaan jeclahay duruustan aan kaga hadlaayo baabkan inaan in badan soo xakameyno oo soo ururiyo laftigooda nagu beeraaday aayadeed waxaan jeclahay filantideena dambe inaynu ilaahay barino inaga caafimaad qabna inaynu isu soo noqonno waxaan ilaahay baryayaa dadweyda muslimiinta ah ee dayaqayga dhegaysanaya iyo kuwa dayaqayga meelta ku gaarayana in ilaahay ka saaro shakiga quluubta kaga jira in ilaahay uu ka caafimaadiyo caafimaadiyo wax allaaliyo wixii aafeemina ee sixir iyo in iyo aafeeyin kalada in ilaahay ka caafiyo ayaan ilaahay ka baryaya in ilaahay quluubteena ku tago caqiidada saxa ah iyo diinta runta ah ee adduunyo iyo aakhirada lagu liibaanayo in ilaahay qalbigeena geliyo ayaan ilaahay ka baryaya rabbiga aynu tagno ee masaajidka ilaahay aynu tagno ee ilaahay aynu martida u nahay ee camalka saalixa aynu salaynayno ee ilaahay diintiisa aynu kala baranayno baan ilaahay ku baryayaa inteennu maanta ay dhegaysanayso oo fadhigaa fadhida iyo inta kale muslimiina waxaan ilaahay ka baryayaa aafada sixirka iyo aafada jinka ah iyo aafada cudurkaba iyo aafada caqiida xumadaaba in ilaahay uu naga farsiyo oo naga ilaaliyo inta kasta in ilaahay uu noo daay naga inoo caafimaadiyo inta uu naga noqona in ilaahay nabadgelyo uu noogu soo hooyo in ilaahay dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo nebiyada iyo siyaadada qiyaamaha inaga soo saaro innada oo kale liibaanada ay ku liibaanay inaynu qiyaamaha ilaahay horta aynu nimaadno inaynu noqonno diinkii ku liibaano oo xaqa isu sheego oo isu dardaarmo in ilaahay inaga yeelo dad aan ku adkayso hadday qaldamaan in ilaahay inaga yeelo hata raadiskiisana in ilaahay inagu arsaaqo ayaan ilaahay baryayaa subxaanahu watacaala ilaahayna ha inaga aqbalo wasala allahuma calaa khayri khalqi nabiyina maxamed wa aalihi wasaxbihi wasalama aamiin
وقال كتاب سبق مهجور وكتاب مسطور يحيى وكتاب في حبيب إني عذاب